haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa muqdisho ka soo diray ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa garyaqaan cabdiqaadir axmed nuur waxaana ka waraysan doonaa arrimaha sharciga ee la xiriira doorashada soomaaliya kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdiqaadir
waa mahadsunta ridwan waayahay su-aasha koobaad ee aan ku weydiinaya waxay tahay waa la socotaa weli ma muuqato wax wadaxaajooda iyo heshiis isafgarad oo doorashada la xiriira oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamulada dalka ka jira wakhtiguna waa uu socdaa haddii ay dhacdo in sideedda february ka hor wax heshiisa aanu dhicin oo siyaasadeed muxuu dastuurku ka qabaa arrintaas bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waa mahadsan tahay marka labaad arrinta ku saabsan khilaafaadkan la xiriira doorashadu dabcan nidaamkan dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku waa waxyaaba runtii waddanka inkastoo dowladihii ka horreeyey dowladdani ay bilo ay ku darsameen xilliga doorashooyinka haddana nasiib wanaag labadii dowladda ka horreysay dowladdani si wanaagsan ayay u maanaj gareeyeen in doorasho dhacdo haba waktiguba hadda aho bilaha kadib dhaco markan runtii waa culays culayskan waxa u muuqdaa mid ay dowladda uga dhig adeegayso inay iyadu maadaama ay mas-uul ka tahay ayna haysato mandate-ka doorashada inay wakti hore inay bilowdo islamarkaasna ay waktigan gabaabsiga ahi uusan imaan laakiin waxaan u malaynayaa aana qabaa dadka soomaalidu inay yihiin dad mar walba ku wanaagsan dhinaca ah in ay fahmaan inaysan maaragtay waxa ay haystaan sidii ugu wanaagsan ay ay ula macaamilaan marka waxaan rajaynayaa in dhawaaqyada ka imaanahaya odayaasha culummada iyo siyaasiyiinta shacabweynaha jaaliyadda dibadda dhammaanteed dowladdu inay dhegaysato oo ay la timaado sideed february ka hor qorshe ka wanaagsan kii hore oo la xiriira guddiyada doorashooyinka iyo waxyaabaha laysku hayo oon xooga badnayn inay xal u keentay kalena hadasho ma waxaad ula jeedaa waa in wadahadal iyo heshiis ku saabsan arrimaha doorashada la gaaro ka hor inta xilliga dowladdu aanu dhammaan ha sababtu waxay tahay waxa la ysku haya marka dhinac laga fiiriyo waa waa wax dastuuri ah dhinac kale marka laga egliyo wax dhib badan ma ahan waxaa laga rabaa dowladdu inay ogolaato dhegaysato dhawaaqyada ka imaanahaya ee aan sharciga waafaqsanayn ee lagu tallaabsaday sida guddiyada doorashooyinka oo la rabo in u noqdo wax ka wada dhexeeya dhammaan xoogaga ama maaragtay dadka haysta sharciyada maaragtay sida mucaaradka iyo iyo iyo xitaa maamulada gobolada oo ayaga laftirkoodu ka tirsan xukuumadda maaragtay marka waxaa la doonayaa in dadku inay dowladdaas dowladdu in aada u dhegaysato dhawaaqyadaas aan xooga badnayn oo ay kasoo baxdo maaragtay si fiicanna ula hadasho maaragtay shacabka iyo iyo iyo iyo iyo dadka waayahay cabdiqaadir marka la eego dowladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira marar fara badan ba khilaafaadkoodu waxa uu ku saabsanaa awoodaha kala duwan iyo dastuurka waxyaabaha ku qoran oo siyaabo kala duwan dhinac walba laga yaaba inay u fasirtaan arrinta hadda ku saabsan doorashada iyo dib u dhaceedana waxaad moodaa inay sabab u tahay qodobo dhowra oo ay ka mid tahay guddiga doorashada ee lagu muransan yahay haddii marka aanu dhicin isbedel dhinaca wadahadalka dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo baaqyada bulshada caalamka iyo dadka kale ee soomaalida aan laga jawaabin ee ah in doorasho xilligeeda la qabto bal waxaad eegtaa dhinaca sharciga miyaa arrintan lagu xallin karaa ayay kula tahay doorashada mase waxaa loo baahan yahay in heshiis siyaasadeed uu dhaco oo arrintan isafgarad laga gaaro
sida muuqatay dowladda waxaa runtii caawimaad weyn ay ka heshaa international communityga markay noqon lahayd dhinacyo badan ee amniga iyo dhinaca siyaasadda labadaba marka dowladda ani waxaan qabaa haddii ay awoodi ay keeni weyso maxaa la yidhaahdaa qorshe ay dhegaysan weyso in dabcan ay dhici doonto roadmapyadii aan arki jirnay waana midda anaga aan ka digayno aniga iyo dadka kale ee ka hadlaya maaragtay dowladda uga naseexaynaya inaan faragelin laga daayo shisheeye ama dad saaxiibada dowladda soomaaliya ee ay dowladdu iyo ay kala hadasho dadkeeda ay la hadasho waxaa laysku hayaa wax weyn maahan ee ay ay si fiican u dhegaysato ee ay fahamto cawaaqib xumada ay yeelan karto in ay maaragtay ka dhaga adeegto waxyaabo dastuuri ah oo laga rabo maaragtay inay wax ku problemka kaloo jira wuxuu ahaa mar hore ayuu soo bilowday dowladda waxay ahayd qorshaheedu ilaa iyo saddex laba sano ka hor inay bilowdo qorshaha doorashooyinku qaabkii uu dhici lahaa iyo si siday ugala xaajoo lahayd dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee sharciyeysan mucaarad ha noqoto ha noqoto culummada bulsho weynta qaabaheeda kala duwan dhaqan ummadda soomaalida way way waxay leedahay maaragtay aasaasaa waxyaaba aas-aasi ah marka waxyaabahaas oo dhan inay inay si wanaagsan ay u dhegaysato ay kala shaqayso iyadaa iyadaa dowladdii ahayd iyadaa haysata mandateka iyadaa loo wada maaragtay waafaqsanaa in la dhegaysto marka meeshaas ayaa xoogaa waxaa ka jiray dhibaato marka waxaan rajaynayaa in weli sideeda february kadib dowladdu way sii jiraysaa ama hay-adaha dastuuriga way sii jirayaan si ku meel gaar ah laakiin waa inay ay noqdaan kuwa u dhaga nugul ogolna maaragtay waxyaabaha ku qoran dastuurka dhegaystaanna dhawaaqyada maaragtay iyo iyo iyo iyo waxyaabaha iyo dareenka dadka soomaalida waayahay marka laga hadlayo wadahadallada dhinaca siyaasadda iyo in dastuurka la ilaaliyo dhinacyadu ma diidana gaar ahaan dowladda dhexe maamulada iyo mucaaradka kale ee ku eedeynaya dowladda inaanay diyaar u ahayn doorasho xilligeeda ku dhacda oo hufan marka muxuu noqon karaa ayay kula tahay xalka xilligan loo baahan yahay si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed
in si wada jir ah loo wada fadhiisto oo dowladdu ay ay hogaamiso laysu yimaado dhammaan maxaa la yidhaahdaa maamulada iyo maxaa la yidhahdaa mucaaradka iyo cid kasta oo culays leh civil society civil society-ga culummada dhaqanka cid kastoo dareen soomaaliya fiican lihi inay qayb ka ka qaadato inuunan dhicin maaragtay culays islamarkaasna ay dowladdu si niyad xalaala oo wanaagsan oo qalbi furan ay ay ay qayb uga noqoto islamarkaasna ay la helo doorasho sax ah doorashadaasina ay ka gudbiso culayska dadka soomaalida runtii muddada dheer ba haysta waayahay haddii dhinaca kale aan eegno inta badan shacabka soomaaliyeed waxaad moodaa inay mararka qaar ku jaha wareeraan arrimaha siyaasadda iyo waxa la isku haysto dhinaca sharciga ayaana inta badan la eegaa si laysula fahmo dowladnimada iyo dowlad diska soomaaliya xilligan ay u baahan tahay gaar ahaanna marka laga hadlayo doorashooyinkii hore ee soo dhici jiray oo doorashadan aanay ka duwanayn iyo inay si nabadgelyaha ku dhacdo marka waxyaabaha inta badan jahawareerka keena ee dhinaca sharciga ah maxaa ka mid a ayay kula tahay waxaa ka mid a runtii xukuumaddan iyo kuwii ka horreeyeyba culays ma saarin in la dhiso gole garsoor hay-adda saddexaad maantay si fiican tafsiir fiican uga bixi lahayd waxyaabaha laysku haysto runtii iyo muranadan jiraa xukuumaddu tan iyo tii ka horreysayba lama lama dhisin garsoorka maxkamadda dastuuriga ah lama samaynin guddiyadii adeega garsoorka waa samaysan yihiin laakiin aada looma embower garayn waxaad moodaa in lagu mashquulsan yahay in nin waliba ahi uu awood markuu xukunka yimaado inuu dhisto awood asaga u gaar ah oo uu siduu rabo ka yeelo cidduu rabo kula heshiiyo oo ajnabi ah aanu dastuurka hadda waa qabyo qoraal ilaa two thousand two alif looma qodayn shacabka looma wax aftiya lagama weydiin sidaad la socotin lama gelin maxaa ka khaldan maxaan qaabkeen dalku waxa weye dal dast federaala waa dowlad waa dowlad federaala marka lama ilaa hadda waxaa ka jira runtii faham la-aan ayaaba jirta dadka si fiican looguma looguma warbixin dadka looma wacyigelin waxaan dastuurka aan la haysto dowladda federaalka oo la haysto shuruucdan qaabkee maaragtay loo dhaqangelinayaa marka waxyaabahaas oo dhan waa la yska hilmaamay markii hadda waktigii dhammaaday waad ujeedaa culayskaas waxaa keenayana runtii dowladaha dalka caawiya dowladda soomaaliya iyo na runtii aad bay uga niyad jabsan yihiin in aan la dhex inaan tixgelin badan la siinin inaan sidii la rabay in shaqooyinkii la rabay dowladdu inay qabato ee afartii sanoo tagtay runtii waxyaabihii waaweynaa oo la rabay in aad wax looga qabto oo igu horeysto garsoorka oo igu horeyso dib heshiisiinta oo igu horeyso doorashooyinkaan inuunan gaarin mar meesha ugu dambeeya mar hore laga fakero in in in qaabkii doorashadii loo loo geli lahaa waxyaabahaas oo dhan marka waa dowladdeennii dabcan waa waa ku cusubnahay dimuqraadiyiinta iyo waxyaabahan kale maanta la xiriira doorashooyinku waa wax nagu cusub laakiin runtii waa in looga run sheegaa haddii ay ay fulin kari weysay waxyaabahaas in ay si wanaagsan ula wadaagto dhammaan hay-ad waxyaa cid walba oo awood leh cid walba oo dadka maaragtay stakeholderska la yirahdo ee awoodda ku leh dalka dhammaantood in loo yeero laga tixgeliyo la dhegaysto soomaaliduna ay ka gudubto runtii dadka soomaalida waa dad aad u horumarsan markaad dhinac walba ka fiiriso adduunyada meel walba tagto laakiin runtii culayskaas waa culays u baahan si wada jira in wax looga qabto waayahay cabdiqaadir ugu dambeyn dowladda lafteeda waxay ku doodaysaa in doorashada ay qaban doonto waxay aaminsan tahay in guddiga doorashada ee hadda muranka faraha badan uu ka dhashay sida wax loo sheegaya aanay u jirin arrimahaasoo dhan marka aad tixgeliso iyo dabcan maamul goboleedyada qaarkood iyo murashaxiinta madaxtinimada soomaaliya iyo sida ay u quudaraynayaan in doorashadan aanay si saxa ku dhacayn waxyaabahaasoo dhan adigoo xeerinaya maxay tahay xalka aada isleedahay waa loo baahan yahay si soomaaliya ay uga dhacdo doorasho ay u siman yihiin dhammaanba murashaxiinta islamarkaana looga hortago in haba yaraatee wax dhibaatooyin ah ama waxyaabo maaragtay dadka shacabka dhibaato u keeni kara ama niyadjab u keeni kara marka laga hadlaya dhinaca doorashada aanay u dhicin
marka ugu horeysa horta shacabka badanaa dowladdu servisyada hadda dalka soomaaliya ka jira badanaa waxbarashada markay noqoto dadku waxbarasho friya oo dowladdu ay bixisaa ma jiro caafimaad friya ma jiro jidad dhisan ma jiraan ceelal qodani ma jiraan oo dowladdu ay maalgeliso runtii dadka waxaa laga rabaa marka inay danahooda iyo masaalixdooda ay ilaashtaan waana muhiim dadka soomaalidu runtii dhinaca private sectorka aaday uga horumareen adduunyada meel walba oo tagto waxaad ku arkaysaa horumar aada u sarreeya laakiin dhinacii dowladnimada ayaa haddii laga fiiriyo la rabaa in si fiican looga hormariyo marka anugu waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay in dowladdu ay hogaamiso wadahadal saxa wixii la tabanayana ay ogolaato ay iska hilmaanto maxaa la yidhaahdaa dadka soomaalida runtii dad aad u bisil waaye in ay in ay dowladnimadu ay noqoto mid qofku uu gacantiisa qaabku rabo u samaysto waxaan rajaynayaa in in dowladda laftirkeeda lagu tixgeliyo in maaragtay ay tahay dowladdeennii marka loo baahan yahay in si niyad saxa saafiya oo xalaala inta laysugu yimaado loo abuuro jawi doorasho lagu geli karo oo aan oo aan oaan cabur lahayn waaya cabdiqaadir waktigaana ayaa aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga soo dhow walaalkii intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya garyaqaan cabdiqaadir axmed nuur inta mar kale aynu kulmi doonno haddii ay baha awoodda lahi idmo waa ridwaan xaajo oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi muqdisho ku soo diyaariyey